بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون waxaan ku dhex jirnay suurat nuur ayaanu ku dhex jirnay aadaabtii dadka muslimiinta la farayay ee kala duduwanayd ayaanu kasoo hadlaynay waxa noogu dambeeyeyna oon kasoo hadalnay aadaab listidaan markii qofka gurigiisa guri aan ahayn markuu tago aadaabta laga doonayo ayaanu soo aragnay labadan aayadood allah subxaanahu watacaala wuxuu kaga waramayaa dadka mu'miniinta iyo mu'minaadka ahi oo rag iyo dumara oo allah uu farayo raddulbasar wax la yidhaahdo aragga oo ay qofka ajnabiga ahi ay ka laabaan qofka aan maxramkaaga ahayn araggaagi inaad ka laabto rag iyo dumarba ragguna dumarka inay ka laabaan dumarkuna inay aragga ka leexiyaan ragga iyo xifd lfuruuj farjiyaasha in labadaba la xifdiyo ragguna furuujtoodii ay xifdiyaan haweenkana furuujtoodii ay xifdiyaan kadib ilaahay subxaana watacaala aayadda dambe wuxuu kaga warami doonaa haweenka in ay cawradooda asturaan oo dadka ajnabiga ka ihi ay ka asturaan markaasa waxaa naloo sheegi dadka aynan maaragtay ka xijaabanaynin oo ziinadooda iyo quruxdooda ay u muujin karaan anwaacda ay yihiin noocyadooda ayaa la tirinayaa arrimahaas ayaan arki doonaa oo mid mid loo soo qaadi doono ugu dambayn aayaddaas labaad aakhirkeeda allah dadka mu'miniinta wuxuu ku farayaa inay rabbi subxaana wa tacaala u tooba keenaan allah inay u tooba keenaan oy usoo noqdaan dhammaantood rag iyo dumarba si ay markii ay tooba keenaan ay u guulaystaan oo falaax fi dunya waalaakhira ay u helaan arintaas ayuu maaragtay ilaahay aayaddaa ku khatimaya qul lilmu'miniina qul waxaad tidhaahdaa nabiyullaahi maxamedow lilmu'miniina raggii mu'miniinta ahaa waxaad ku tidhaahdaa yaguduu min absaarihim al yani waxaad ku tidhaahdaa guduu min absaarikum ku dheh araggiina wax ka laaba qayb kamida laaba yaguduu ha laabaani min absaarihim araggooda ha laabaan wayaxfaduu waxaad ku tidhaahdaa ixfaduu furuujakum ku dheh farjiyaashiina xifdiyo ilaaliya yaxfaduu ha ilaaliyaani oo ha dhowreen furuujahum farjiyaalkoodii farjigoodii ha ilaaliyeen oo xaaraamtii ha ka ilaaliyeen daalikum kiina lasoo sheegay oo ah habdu lbasari wa xifdu lfarji aragga oo la laabo farjiga oo la ilaaliyo la dhowraahi oy dadku ilaaliyaanba askaa tahirnaan badan lahum ayaga u tahirsanaan badan ina allaha alle khabiirun allihii gun og weeye bimaa yasnacuuna waxay samaynayaan gunteeda hoose alla garanayo cilmi u leh weeyaan oo aada cilmigiisa waasac u yahay weeyaan marka aayaddan labadaas arrimood ayaa raggii la faray aragga inay laabaan oo muxaramaadka ka laabaan farjigooda oo yacni inay ilaaliyaanoo xaaraamta iyo macaasida iyo zimada ay ka dhowraan labadaasaa la amraya marka yaquduudan waa jawaab lamri amar jawaabtii oo meesha maxduufoo meesha ku qadaran wey yani udu min absaarihim sidaas ku dhilaaba markaas yaqudu ha laabeen wey yaxfaduudana sidoo kale yani waxa weeyaan yaxfaduudana waa iska jawaab lamrio waa ujeedaa yaxfadu yani ixfaduu dheh yaxfaduu ha ilaaliyaane marka sidaasaa loo jeedaa waa yaquduuda iyo yaxfaduudaba laba amaroo meesha ka go-an ayay jawaab u yihiin marka aanu soo qadaranay annaga qul waxaad tidhaahdaa marka nebi maxamedow lilmuminiina raggii muminiinta ah waxaad ku tidhaahdaa guduu min absaarikum mintaan oo min absaarikum ku jirtaahi waxaa la yidhaahdaa waa tii tabciidiyada ahayd wey bacdi baa loo jeedaa araggiina qayb ka laaba macnaha araggaadoo dhan ha laabin laakiin waxaad qayb oo muxaramaadka kamida wixii xaaraama keliya ka laab wixii kuu xalaalaha ka laabin wey oo kuu banaan tahay araggaaga ka cesho wixii xaaraam oo idinka ilaali weyaan marka mintu waa bacdi macnahe araggiinoo dhan wax idiin banaan iyo waxaan idiin banaanaynba ka laaba meeshu ma aha xaaraamta oo keliya ka laaba weyaan marka yaquduu ha laabeene min absaarihim aragyadoodu ha ka laabeen qayb kamida xaaraamtii ha ka laabeen markaasi oo araggooda ha ka jeediyeen radulbasarka waxaa la yidhaahdaa xagga luqada yani waxay culammada ku tilmaamaan waa iطbaaqu اljismi cala alcayni baxayu tamtanicu ruya baxayu tamtanicu can اru'yati yani waxaa la yidhaahdaa jismiga waa isha meesheedaan kora weeyaan daboolkaas oo saaca u laabto ad indhaha isku qabato ood isha ku dul laabto si aadan u arag wixii wixii lagaa reebay aadan u arag ayaa loo jeedaa weeyaan haddana laakiin macno ahaan waxa weeyaan waa algadu ama xarama allahu cama xarama allahu bihi wuxuu rabbi xarimay oo laga indho laabo walikhtisaaru bihi calaa maa yaxilu faqad wixii laguu baneeyey oo xalaasha ku ahaana inaad ku gaabsato oo keliya kuu banaan inaad eegto ayaa keliya kuu banaan waxalla wixii lagaa xarimayna inaad ka arag araggaaga ka laabto ayaa la doonayaa weyan maxaa yeelay dadka ajnabiga kaa ihi fiiradooda la fiiriyaahi aragtidaas ayaa waxay tahay yani sahmun min sihaami ibliisa la yidhaahdaa waa yani maaragtay gamuunada ama fallaaraha oo ibliisku gano ayay ka mid tahay aragtida qofka ajnabigaa la eego walidaalika ayaa xifdulfarjiga waxaa lahor waxaa laga hormariyey qadulbasarka labada aayadoodba qadulbasarka araggoo la laabo baa la hormariyey ilaalinta farjiga la ilaaliyaa baa laga hormarshay sababta loo hormariyey waxay leeyihiin waa sahmun min sihaami ibliis maxaa yeele waa wasiila gaarsiin karto yani farjigii inuu fitno iyo xaaraan iyo macsi u ku dhaco aragga ayaa u keenayo weyan maxaa yeele ninkii shaacirka gabayadiis waxaa ka mid ah alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idun famaa ta'lafu alcaynaani faalqalbu aalifun yani wuxuu leeyahay miyaanad arkaynin oodnan aadan ogeyn qalbigu inuu raa'id yahay yani ninka horjoogaha ah inuu yahay arag yani qalbiga waxaan ujeedaa wuxuu yidhi alam tara ana alcayna lilqalbi raa'idun araggu inuu horjoogo yahay oo qalbiga horjoogo u yahay miyaanad ogeyn buu leeyahay araggaaga qalbigaaga waxa weeyaan araggaaga buu taabic iyo raacsan yahay araggaa horeeyo qalbigaa dambeeyo weeyaan markaasuu yidhi famaa ta'lafu alcaynaani labada indhood wixii ay u dunmaan oy jeclaadaan ayuu falqalbu aalifun qalbiguna markaas u dunmaayo raacaa haddii indhahaada marka hore aragtida shaygaani ay nacdo qalbigaaguna waa nacaya haddii indhahaadu ay jeclaadaanna qalbigaagu waa jeclaanaya marka yani waxaa la yidhaahdaa aragga waa sahmun min sihaami ibliis gamuunada iyo maaragtay fallaaraha uu gano ayay ka mid tahay ayay indhuhu ka mid yihiin marka sidaa darteed baa waxa weeyaan aragga in la laabaa la is-amraa nusuustana way ku badan tahay oo aaday u tiro badan tahay oo maaragtay nabigeena ka sugnaatay calayhi salaatu wasalaam waxaa ka mid a xadiidka imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiidu abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu abu saciidna uu nabiga ka warinaayo qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam iyaakum waljuluusu fi turuqaati qaaluu ya rasuula allahi laabudda lana min majaalisina nataxaddathu fiiha qaala fain abaytum ila aljuluusa faactu ariiqa xaqahu قالوا وما حق الطريق يا رسول الله قال قال غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحليه نبي عليه الصلاة والسلام dadka ayaa maaragtay saxaabadiisa ula hadlayay jidadka ayay fariistaan wadooyinkeeday fariisan jireen jidka ayay fariisan jireen markaasuu yidhi iyaakum waljuluusa fi turuqaat wadooyinka aad fariisanaysaan iyo idinkaan idin kala digayaaye iska ilaaliya ka joogsada ha fariisanina wadooyinka leanna wadada qof walbaa marayo marka wadadii ha fariisanina buu ku yihi markaasuu yidhaha rasuulka ilaahayow laabudda lanaa min majaalisina waa meelahaan fariisanaba waa laga maarmaan inaanu fariisano meel kaloon fariisano ma haysano nataxadatu fiiha waanu ku sheekaysanaa bay yidhaahdeen halkaasaanu fadhinaa waanu fariisanaa waan ku sheekaysanaa markay lagama maarmaan ay noo tahay yidhaahdeen ayuu nebigu ku yidhi fain abaytum ila ljuluusa haddii aad diideen inaad wadooyinka fadhiisataan mooye wax kale haddaad diideen facdu ariiqa xaqahu wadada xaqa ay leedahay siiya marka ila wadadaas aad fadhiisata xaq bay kugu yeelani xaqeeda marka oofiyo la imaada markaasay weydiiyeenoo yidhaahdeen qaaluu wamaa xaqu ariiqi ya rasuula allah wadada xaqa ay leedahay oo inaan siino la doonayaah waake waa maxay bay yidhah noo sheeg markaasuu nabigu tiriyo yidhi hadulbasar ayadaa loo hormarshay wadada markaad joogtaahe waxaa lagaa rabaa hadulbasar araggaaga waxa muxaramaadka ah ee wadada marayo haweenka ajnabiga kaa ah inaad ka laabto haweenkuna ragga ajnabiga ka ihi inay ka laabaan wakaful adaa dhibka inaad dadka ka ilaashato oodan dadka wadooyinka maraya aadan dhibin ama maaragtay yani wax alla wixii wadada wasak iyo dhibaato yaalla inaad ka qaado marka hadda waxaa loo jeeda kaful ada dhibkaaga inaad dadka ka reebatoodan ummadda dhibin wadada marayso ka saddexaad waraddu salaam qofka adiga maariga ahe jidka maraya markuu ku salaamo inaad salaamta ka radiso wa assalaamu calaykum markuu ku yidhaahdo wacalaykum asalaam inaad tidhaahdo weeyaan tan afraad waxa weeye walamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar wadada mar haddaad fadhiisatay wax xunna waad arki yani maaragtay khayrkana dadka inaad fartaan lagaa rabaa waxa xunna aad dadka ka reebto alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar haddii intaas aad gudan kartaan wadooyinkii fadhiista oo xaqooda aad siin kartaan haddaydnan siin karaynin ha fadhiisanina wa iska ilaaliyo weeyaan haddii wadadii fadhiisigeedii ay keenayso inaad maaragtay haweenkii ajnabiga ahaa eegto haddii aad dadka inaad dhibtay keento haddii aanad salaamta radinaynin haddii aadan macruufka faraynin oo munkarka aadan reebaynin xaqu ariiq ma aadan gudanin marka inaad fadhiisata ma aha weyan marka maxalshaahidka aan xadiidkaasi ka lahaa waxa weeye wakadulbasar aragga ajnabiga laga laabo weyan xadiid abu daauud oo warinaayo imaam tirmidi can buraydata radi allahu canhu nabigeena wuxuu leeyahay calayhi salaatu wasalaam isagoo cali bn abi aalib la hadlayo ya caliyu laa tutbic nadraa nadra faina laka alula walaysa laka alaakhira yani bani aadanaad tahay waad socotaa jidkii qof baa kaa hor imaan karo markay ishaadu ku dhacdo waxaa lagaa rabaa inaad ka laabtaa lagaa rabaa markaasuu nabigu ku yidhi calio cali bn abi aalib uu la hadlaya radi allahu canhu laa tutbic nadrata nadra fiirada hore mid labaad ha raacinin ta labaad hadaba dhigin maxaa yeelay faina laka luula aragtida hore waa adaa iska leh maxaa yeelay iskama ilaalin kartid ishaada way ku dhacaysaa mar walbaba jidkaad maraysaa indhahaadi waa furan yihiin wax muxaramaada indhahaada way qabanayaan laakin walaysa laka alaakhira ta dambase malihid baa layidhi adiga malihid mida dambe ta dambe wax shaqahood ku leedaa lama arko ha ha ku celini marka markay indhahaada ku dhacaan waa inaad marka dirbadiiba aanu ka jeesano baa la rabaa wixii xaaraamta ah ishaada ay qabatay weeyaan maxaa yeele waa natharu saj'a la yidhaahdaa taasoo kale markeed wax dembi oo lagaaga qorayo midda hore lama arko laakiin marka labaad markaad haddana lasii raacdo tiraahdo yani maaragtay shaygii uu ku cajabgeliyood haweentii isha la raacdaa taa damba waxa weeyaan dembi baa lagaaga qoraya weeyaan وكذلك إمام مسلم في صحيحه حديثه كورينيو عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه جرير وحولية سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر فجأة في رضا أو كذلائه أي النبي ويدي أو مركه وركو إن هذا إقبان أيام أي سؤالي بيولي مركاسه فأمرني أن أصرف بصري نبي وحو إفري أرجيه أرجيه إن كان ليحيه مركه وركو كو دعضه harraacina ka leexiyo xadiidka cali oo kale oo la mid yahay weeyaan marka aragtida shayga muxaramkaa indhahaada haddii ay ku dhacaan waxa weeyaan waa zina wey waa zina wey siduu rasuulku ku tilmaamay xadiidkii saxiixaynka ahaa bukhaari iyo muslimba ku sugnaa xadiis abi hurayra wuxuu rasuulku yidhi calayhi salaatu wasalaam yani wuxuu leeyahay kutiba cala bni aadama xaduhu min azina adraka dalika laa maxaalata inuu haleelo oo arintaas uu ku dhacaahi wax shakiga ku jira ma laha yani maaragtay waa laa maxaala wey markaasuu nabiga tiriyey fazina alcaynaani annadaru labada indhood zinadoodu waa eegidda oo wax xaaraamta ka aada eegto weeyaan markaasuu yihi wlisaan wazina lisaani wey wazina lisaani annutqu wax xun oo xaaraama inaad ku hadashaahi carabka zinadiisa weeyaan wazina aludunayni alistimaacu labada dhegood zinadooduna waxa xaaraamtu aad ku dhegaysato weeyaan wazina alyadayni albadshu labada gacmood zinadooduna waa wax xaaraam ilaahay u ka dhigood ku qabato gacmahaaga ayaa zina ah wey wazina arijlayni alkhuta labada lugood zinadooduna macsida ilaahay ad ugu tallaabsatood ugu socotaa weeyaan zinadoodu markaasuu yidhi والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه مركا انتاس مركي وزنا لغو تلمامي يعني وحويان نفس ويجعشها الزنا ذو وين اشتهين يسايو ويدمعي سآد ليقدربتا ويجعلاني لكن فرجي ايا ارميو اما بينيو مركي فرجي اولينادو او زندي او قلاهي qofkii zinadii waa ku dhacay haddii uusan ku dhicin oo fardigii diidana hadda qofkaa zinadii ma uusan gelin weeyaan marka aayaddaas marka waxay na faraysaa raddulbasar ayaa u horeeyo shayga ugu horeeya oo nala ka yani nala amray nala amray waa inaan raddulbasar la imaano weeyaan qul waxaa tira nabiy llaahi maxamedow lilmu'miniina mu'miniinta waxaad ku tidhaahdaa gubduu min absaarikum ku dheh yagubduu ha laadeene min absaarihim araggoodu ha ka laabeen wayaxfaduu ha ilaaliyeen oo ha dhowreen furuujahum farjiyaalkoodiina ha ilaaliyeen rag iyo dumarba hadda hadda raggii baa lala hadlaya dumarku waa soo socda waa laga hadli doonaa wayaxfaduu ha dhowreen ha ilaaliyeen furuujahum furuujtoodii ha ilaaliyeen xifdulfarjigana waxa weeyaan waxa soo gelayo zinada oo macasidiiya laga ilaasho farjigaada inaad ka ilaaliso liwaadka in laga ilaaliyo oo maaragtay rag rag u tegey in laga ilaaliyo yacni maaragtay sixaaqa wax la yidhaahdo haweenka oo haweenka u tagaahi laba haweenoo isku tagtaa waa sixaaqa la yidhaahdaa in laga ilaaliyo waa in laga ilaaliyaa yacni maaragtay alistimnaa'u bilyad gacanta oo ninku biyaha iskaga keeno wax yani waxa ay dhalinyaradu sheegada u yaqaanaan oo kale in laga ilaaliyo ayay ka mid ah weeyaan waxaa ka mida waxa laga ilaalinayo can waci rajuli zawjatahu fii duburiha xaaskiisa inuu gadaal uga tago oo meesha ilaahay uu baneeye mooye meel kale uga tagaayo in laga ilaaliyo ayaa yani xifdigu uu keensanaya wey waxaa laga ilaalinayaa can ibdaa'ihi linnaasi inaad dadka tustood muujiso cawradii aad qaawiso farjigaadii aad banayso ayadana in laga ilaaliyo weeyaan marka xifdiga xifdu lfuruuj arrimahaasoo dhan ayaa soo gelaya weeyaan arrimahaasoo idil in laga dhowro furuujtii laga ilaaliyo baa la dooni dadka furuujtooda ilaaliyana waa dadka sifaatka cibaaduraxmaan ilaahay uu ku sheegay mu'miniinta dhabta ah tilmaamaha ay leeyihiin waa dadka furuujtooda farjiyaashooda waxaas aan soo sheegno o dhan ka dhowra weeyaan sida allah leeyahay fi suurati lmu'minuun iyo suurat almacaarij labadaba oo ku leeyahay waaladiina hum lifuruujihim xaafiduun ila calaa azwaajihim aw maa malakat aymaanuhum fainahum hayru maluumiin faman ibtagaa waraa'a dalika faulaa'ika hum alcaaduun marka waraa'a daalikada qofka dalbo waraa'a daalika intaa lasoo sheegay xaaskaaga iyo adoon addoontay gacantaada nibkisay iyo wixii lamida yani wixii ka soo haray qofka yani maaragtay farjigiisa la aadaayey fa ulaa'ika hum alcaaduun uu leeyahay allah waa dad soodintii tallaabay oo xadgudbay weeyaan lama ogola waraa'a daalika marka intaasoo dhan liwaadkii oo maaragtay dhulkan hadda aad joogtaan muntashirka ka ahoo yani maaragtay la ogol yahay dawladahooda ogol yihiin reer galbeedka oo rag rag inuu guursado dumar dumar inay guursadaan maaragtay wixii lamidii waxyaalahaas oo sharcigu ogol yahay ma aha iyo waxa aan soo sheegno o dhan alistimnaau bilyadi iyo yani maaragtay ibdaauhu linnaas waxaasoo dhan baa soo gelaya faman ibtagaa waraa'a dalika waa dadka xuduudda ilaahay tallaabay wey dadkaasay ka mid noqonayaan weyaan dalikum askaa lakum dalika askaa lakum dalika kaa la soo sheegay oo waxaa la ishaarayaa waa qabdu lbasari wa xifdu lfarji furuujtoo la ilaaliyo iyo aragga oo la laabaahi ayaa adkaa tahirnaan badan lahum ayaga u tahirnaan badan oo xagga diinkoodana u tahirsan xagga quluubtoodana taasaa u daahirsanaan badan weeyaan inuu maaragtay araggiisana laabo yani farjigiisana u ilaaliyo diin ahaan taasaa kuugu dahaaro badan qalbigaaga sidaasaa u nadaafad badan weeyaan ina allaha alle khabiirun allihii og weeye bimaa yasnacuuna waxa ay samaynayaan dadka gunteeda hoose qacrigeeda hoose iyo maarata baatinkeeda ayuu rabbi ka warqabaayo camal kasto iyo sancad kastay dadku sameeyaan allah kama qarsoono weeyaan laa takfaa calayhi khaafiya wax ka qarsooni ma jiro maxaa yeele ilahi wuxuu leeyahay yaclamu khaa'inata alacyuni wamaa tukfi suduur isha indhaha wax khiyaano teeda wax khiyaanaysa rabbi waa ogyahay oo cilmi buu uleeyahay aragga maaragtay yani khiyaanada samaynay allah waa ujeedaa wuu arkaya wuu ka warqaba waxa qalbiga ay qofka ku qarsadana allah waa uu ogyahay oo wuu ka warqabaa weyaan wamaa tukfi suduur laabuhu waxay qariyaanna rabbi waa ogyahay cilmi buu uleeyahay weyan waqul lilmu'minaati yakdudna min absaarihina wayaxfadna furuujahuna waqul waxaad tidhaahdaa nabiyllaahi muxamedow lilmu'minaati haweenkii mu'minaat ka ahaa waxaad ku tidhaahdaa ukdudna min absaarikunna dheh aragyadiinna wax ka laaba dheh markaa yakdudna ha laabeene min absaarihinna aragyadooda waxa ka laabeen oo wixii xaaraamta ahaa ha ka reebeen oo ha ka joojiyeen ha ka laabeen wixii ilaahay uu xarimay subxaana wa tacaala wayaxfadna ha dhowreen oo ha ilaaliyeen furuujahunna yani waxaad ku tidhaahdaa ixfadna furuujakunna dheh farjiyadiinni ilaaliya dheh kolkaa yaxfadna ha ilaaliyaane furuujahunna farjiyaashooda ha dhowreen ha ilaaliyeen walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdoodii haweenkan quruxdii ziinadii ay lahaayeen yaynan u muujinin dadka ajaanibta yaysan u muujinin wy ilaa maa dahara waxa muuqda mooye oo minhaa quruxdii ziinadii ka mid ah mooye wixii ziinada ka mid ahoo muuqda mooye yaysan marna dadka ajnabiga ahi quruxdooda yaynan u muujin markaasuu rabbi wuxuu yidhi walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina walyadribna ha yeeleen bikhumurihinna khimaaryaashoodii khimaarkoodii calaa juyuubihinna jee jeebyaashooda dusheeda ha yeeleen jeebka korkiisa ha yeeleen walaa yubdiina yaynan muujinin ziinatahunna quruxdooda yaynan u muujinin ilaa libucuulatihina nimankooda mooye nimanka haweenkaas qaba mooye aswaajtooda mooye cid kale yaynan u muujinin aw aabaa'ihinna aabbayaashii ayaga dhalay gabdhahaas dhalay mooye cid kale yaynan tusin aw aabbaa'i bucuulatihinna nimankooda aabbayaashood mooye yani waa sodogood wey sodoga ninkii u ahaa weya aw abnaa'ihinna inamada ay dhaleen mooye yani ilmaha wiilasha ay ayagu dhaleen mooye aw abnaa'i bucuulatihinna nimanka ayaga qabaahi wiilashoodii oon haween kale ay u soo dhaleen mooye waa yani wiilka ay maaragtay eedada u tahay weeyaan ama aayada u tahay aw ikhwaanihinna ama walaalahoodii ragga ahaaye ayaga la dhashay mooye ama ku aabba ha noqdo ama ku aabbahii hooyo ama ku hooyo wuxuu doona ha noqdo walaal wey aw banii ikhwaanihinna walaalahoodan ragga ihi wiilashoodii ay dhaleen mooye aw banii akhawaatihinna walaalahooda dumarka ihi oo ayagu la dhashay wiilashoodii mooye yani wiilashii marna ay eedayaasha u ahaayeen marna habaryaraha u ahaayeen weyaan aw nisaa'ihinna ama dumarkooda mooye haweenkii kale baa loo jeeda oo dumar la ah ay u muujin karaan mooye aw amase maa malakat aymaanuhunna midigyaashoodii waxay hanatay mooye waxay midigtoodii midigkiisayay hanatay oo addoommo ah mooye aw ittaabiciina ama kuwa raaco ragga iska dabagalo mooye kuwaasoo hayri ulilirbati xaajo kuwa u saaxiib ah aan ahayn wax danahoo shahwo ay leeyihiin iyo dan ay dumar ka leeyihiin aynan jirin ragga uun iska dabagalo oo min arijaali ragga ka mid ah mooye aw iifli aw ilafaali aw amase aifli ay ilafaali ilmihii yaryarka ahaa mooye aladiina ilmihii lam yadharuu aanan ka qaalib noqon karin oon ka adkaan karaynin calaa cawraati nisaa'i haweenka cawradooda aanan ka adkaan karaynin ama aan lam yadharuu aan taalacan karayninoo aanan ark yani maaragtay kala garanaynin jilkeedu wuxa uu yahay gabadha aysan kala garanaynin calaa cawraati nisaa'i aanan taalacanaynin haweenka cawradooda aanan arkaynin oon kala garanayn walaa yadribna haweenkii yaynan dhifanin yaynan yani ku dhifanin aysan ku dhufanin biarjulihinna lugahooda alarda yaysan ku dhufanin dhulka yaynan ku dhufanin dhulka yaysan lugahoodii ku garaacin maxayna maxay ugu garaacayaan liyuclama in la ogaado darteed maa yukfiina waxa ay qarinayaan oo min ziinatihina ziinadoodii ah quruxdoodii ah quruxdooda ay qarinayeen oo u qarsoonay inay dadku ragga ogaadaan darteed yaynan lugaha dhulka ugu dhufanin weeyaan watuubuu laabta oo tooba keena dadow ila allahi ilaahay u tooba keena jamiican xaala kawnikum jamiican idinkoo ah kuwa dhan ilaahay u tooba keena oo tooba nasuuxaa la imaada rag iyo dumarba ayuha almu'minuuna mu'miniintiiyey yani kuwiina muminiinta ahow rabbigiina u tooba keena lacallakum markaad tooba keentaan waxaad mudan tihiin tuflixuuna inaad liibaantaan ood guulaysataan baad mudan tihiin markaase rabbigiina u tooba keena baa allah leeyahay subxana wa tacaala ayaddaa marka dhowr arimood ayuu allah subxaana watacaala uu uga waramay dhowr arimood baa looga waramay tan koobaad waa ayaddii horey labadii amar labadii arrimood oo aayaddii horean kaga soo hadalnay ayagana dumarkii waa la amraya ragga inay aragga ka laabaan oo aynan fiirinin dadka ajnabiga ka ahi farjigoodana inay ilaaliyaan oo zinada iyo macaasida ka ilaaliyaan quruxdooda inaysan muujinin oysan dadka ajnabiga u muujinin ilaa wixii muuqday mooye in ay maaragtay khimaarka ay madaxooda ku dataanoo ay qaybtaa sare iyo dhuuntii iyo xabadkii ay qariyaan oo khimaarka ku dadaan haddana waxaa laga reebay inay quruxdooda muujiyaano yani dadka ajaanibta inay u muujiyaan baa laga reebaya laakiin waxaa loo ogolaaday dadkii maxaarimteeda ahaa maxaarimteedii waxa weeyaan yani nimanka qabaa iyo aabbahe aabbayaashood yani maaragtay ee aabbayaasha nimanka qabaa aabbayaashooda sodogoodii ah wiilasha ay dhaleen yani wiilasha nimankan qabaahi ay haween kale ay u dhaleen walaalahooga ragga ah ee la dhashay walaalaha ragga wiilashay dhaleen oo eedooyinka u yihiin walaalaha dumarka ihi gabdhaha wiilasha ay dhaleen ragga ay dhaleen ee habaryaraha u yihiin iyo haweenka kaleo dhanba iyo wixii ay gacantooda hanatay oo addoommo ah rag iyo dumar miya mise waa rag keliya waa arrimahaas waa ka hadli doona insha allahu tacaala iyo kuwa maaragtay yani maaragtay tufayliga la yidhaahdo oo wax muraad ahoo shahwe iyo ay leeyihiin aanan jirino guryaha cuncunada u doonto ragga iska raacaan raashinka keliya maqsadkooda inay cunno soo cunaan keliya uu yahay laakiin wax shahwe aanan lahayn iyo ilmaha yararka ahoo aanan cawrada kala garanaynin dadkaas ayaa maaragtay intaasaa loo ogol yahay markaasa haddana waxaa laga reebay lugahooda inayna dhulka ku dhufanin si maaragtay quruxdoodii qarsoonayd raggu intay u ogaadaan markaa la dabagalo fitno ay timaado arrimahaas bay maaragtay aayaddani ay ka warantay tawbadana waa lagu khatimay weeyaan aragtidaa loo hormariyey waxaa la yidhi qul lilmu'minaati yaqdubna min absaarihina axaadiistii haddaan soo sheegaynay oo ragga ku saabsanayd dumarkuna way la qabaan waa iyagana sidaasoo kale weeyaan sidaa darteed culummadu waxay ku tagaanay yidhaahdaan haweentu marna uma bannaana nin ajnabiya inay eegto bishahwatin wa bigayri shahwa shahwo oo maaragtay u hayso iyo jacayl ay jeceshahay yani maaragtay shahwo darteed iyo shahwo la-aanba inay eegto lama ogolo bay leeyihiin waxaana tusinayo yani ragga inay keligood arkaan ayagu fiiriyaanna in loo diido waxaa tusinaya xadiidka abu daauud oo warinaayo xadiidka umu salama radi allahu canha waxay umu salama leedahay yani ayada yani maaragtay waxay la joogtay ayada iyo maymuuno gabadha la yidhaahdo maymuuna bint alxaaris oo nabiga xaaskiisii ahayd radi allahu canha ayaa nebiga la jooga labadooda labadaas oo xaasaskii nebiga rasuulka la joogay markaasi umu salama waxay tidhi fabayna naxnu cindahu aqbala ibnu ummi maktuumin fadakal annagoo nebiga la fadhino ayaa ibnu ummi maktuuma soo galay yani ninkaas cabdullahi ibnu ummi maktuum oo indhoolaha ah ayaa nebiga u soo galay markuu gurigii soo galay waxay leedahay wadalika bacdama umira bilxijaabi bada wadalika bacdama umirna bilxijaabi markii xijaabkana la faray dabadeed bay ahayd bay leedahay markaasaa nebigu wuxuu yidhi ixtajibaa minhu waa nin indhoolaaba soo galay markaasuu yidhi ka xijaabta yani maaragtay ka jeesta wey markaas waxay yidhahdeen waxaan ku nirabaysa umu salama qultu ya rasuula allah alaysa huwa acmaa laa yubsiruna maxaan uga xijaabanaynaa soo nin indhoolaa maaha maban mabana arkaye maxaan uga xijaabanaa markaas yani hadalkaasay tiri laa yubsiruna walaa yacrifuna namaba garanayo mana maaragtay noomana jeede maxaan uga xijaabanaynaa markaasuu nabiga ayaga ku celiyo yidhi afa camyawaani antuma alastuma tubsiraani idinkuma indhala'dihin labadiinna soma soomaaha idin kuwa ninkan arkayo waad u jeedaan buu yidhi marka sidaa darteed araggiina idinka ka laaba marka haweenta bishahwa wa bigayri shahwa inay fiilisaahi lama ogolo dadka ajnabiga laakiin culammada qaar waxay leeyihiin oo deliishanayna xadiista qaar haddaysan shahwo jirin haweenta mararka qaarkood ragga cawradoodii maaha way eegi kartaa bay leeyihiin waxayna u deliishanayaan xadiidkii saxiixaynka ku sugnaayo caaisha radi allahu canha xadii yani saxiixaynka ku sugnaa oo caaisha ay leedahay xadiidkii nimankii yani xabashada ahaaye ku ciyaarayey masjidka nebiga calayhi salaatu wasalaam masaajidka dhexdiisa bay maaragtay yani warma iyo ciyaaro saasoo kale ahood iyo isku tuurtuurayeen maaragtay wax ay samaynayeen caaisha marka nebiga gadaashiisay soo istaagtay nebiga isku aadisay dhabarka markaasay halkaa ka eegeysa garabkiisa ayay ka fiirinaysa nimankaa marka nimanka ajnabiga ah oo ciyaaraya bay caaisha fiirisay arkaysay marka waa loo ogolay hebelen laana shaawo kuma aynan eegaynin niman ciyaaraya unbay eegtay sidaa darteed markii ay daashay oo maaragtay fiirada ay ku daashay laakiin way way xijaabnayd nebigana gadaasha ka taagnayd markay daashay kabacdiba marka iska noqotay nebigana ma uusan oranin ha eegin ma uusan oran maxaana marka u fiirinaysaa ma uunan oranin marka waxay ku qaydayaan haddaynan shahwo jirin waa eegi kartaa bay ohanayaan way fiirin kartaa wax dhiba ma lahay bay ohanayaan xifdu farjigana yani wayaxfadna furuujahuna baa layidhi farjigooda inay ilaaliyaan waxa weeyaan waxay ka ilaalinayaan camaa laa yaxilu lahuna wax alla waxaan xalaal u ahayn oo dhan ay xaaraamtii bay ka ilaalinayaan sidaas ayuu maaragtay cabdullaahi waxaan ujeedaa qataada iyo aymo fara badan ay ku fasirayaan weyaan muqaatiloo kale wuu sii cadaynaya wuxuu leeyahay can izina bay ka ilaalinayaan zinada ayay ka ilaalinayaan walidaalika abu maaragtay abulcaaliya sheekaas oo mufasiriintii salafka ka midihi wuxuu leeyahay kullu aayatin unzilat fi lqur'aani yudkaru fiiha xifdu lfarji fahuwa min azina ila hadihi alaaya anlaa yaraha axadu wuxuu leeyahay aayad kasta kulligeed oo qur'aanka ku jirtaahi oo dhexdeeda lagu sheegay xifdulfarji farjiga in la ilaaliyaa lagu sheegay waa zinada in laga ilaaliyaa loo jeeda ilaa aayaddan mooye oo waxfadna furuujahunnada aayaddan mooye tan waxaa loo jeedaa allaa yaraha axadu yani xifdigan wuxuu leeyahay waa inaan qofna arag ay ilaaliso aragtida ay ka ilaaliso baa loo jeedaa macnahaasuu ku fasiraya wey markaas haddana waxaana la amray walaa yubdiina ziinatahuna baa ilaha yidhi ziinadoodii yaysan muujinin ilaa maa shay mooye dahara muuqday oo minha ziinadii ka mid ah ziinadii waxa ka muuqday quruxdii wixii ka muuqday mooye yaynan marna muujinin yani ziinadooda ajaanibtii yaynan u muujinin dadka ajnabiga ka ah marka ziinadooda waxaa loo ogol yahay oo keliya dadka maxaarimteeda ahaa maxaarimteedii oo allah uu noo tiriyey ayaa loo ogol yahay marka ilaa maa dahara minha maxaa loo jeedaa marka ila ziinadeeda yaysan muujinin wixii muuqday mooye waxa muuqday oo ziinada ka muuqday maxay tahay culummadu way isku khilaafaano macaani bay sheeg sheegaan dhowr macno bay ku tilmaamaan cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahay ilaa maa dahara minha waxaa loo jeedaa alridaau waasiyaabu yani waxaa loo jeedaa go-a kore ay qabto gabadha ay hagoogan tahay ama jilbaabka kore ay qabto kaa un baa loo jeeda wixii muuqday kaas baa la yidhaahdaa buu odhanaya qaar waxay leeyihiin culammada ka midihi ilaa maa dahara minhaa yani waxaa loo jeedaa sida cabdullahi ibn cabaas oo kale wuxuu leeyahay waa wajhahaa wa kafayhaa walkhaatim uu leeyahay ilaa maa dahara minha wixii muuqday wejigeeda gabadha inay banaysato labada calaacalood iyo kafkaas inay banaysato kaatumkeeda oo farta ugu jira fargashiga ku jiraahi in la arkaahi taasaa loo jeeda ilaa maa dahara minhaa buu odhanaya marka macnahaas labadaa macno un bay u badan yihiin oo culummadu ay ku tagaan weeyaan sidaa darteed cabdullaahi bn mascuud radia allahu canhu wuxuu leeyahay ziinadu waa laba qaybood wey ziinada labay u qaybsantaa buu leeyahay aziinatu ziinataani waa laba laba qurux wey quruxdu labadaasay noqotaa faziinatu laa yaraaha ila zawju yani waa ziinada koowaad qurux waxa weeyaan ninka mooye zawjka ayada qaba mooye cid kale inay aragto lama ogola markaasu waxaa kamida buu leeyahay sida masalan kaatubkaoo kale fargashiga ahi yani siwaarka oo kaleeto jijimaha ay gabadhu maaragtay dhudhumada ku xirato yani kuxliga indhakuusha ay indhaheeda kuulato waxaasoo dhan baa loo jeedaa buu leeyahay yani waxa weeyaan waa yani ziinada oo maaragtay aan la ogolayn dadka ajnabiga in la tuso weeyaan buu leeyahay ziinada kale wuxuu yidhi waziinatun yaraaha alajaanibu ziinada kale quruxda kale waa miday dadka ajnabiga ihi ay arki karaan wahiya dhaahiru min asiyaabi dharka meeshiisa kore ayaa loo jeedaa kaasaa loo jeedaa bay odhanaya dharkiisa dharka meesheeda sare ayaa loo jeedaa calaa kulli xaalin ibnu kaiir oo kale markuu ka waramayo wuxuu leeyahay walaa yani wuxuu leeyahay walaa y walaa wuxuu leeyahay walaa tudhiru shayئa min aلziinati lilajaanibi ilaa maa laa yumkinu ikfaahu ilaa maa laa yumkinu ikfaahu haweenta yaysan muujinin yani maaragtay ziinada yani wuxuu leeyahy walaa yudhirna shaya min aziinati lilajaanibi ilaa maa laa yumkin ikfaaa waxaan qarsoomi karin mooye wax allow inta kale yaysan ajaanibta u muujinin waxaan la qarin karaynin yani maaragtay yani waxaan la qarin karaynin looma haysto si dharkaan saro oo kaleeto in la arka iyo ama maaragtay sida cabdullahi bn cabaas oo kale alwaj walkafaan oo kale ku tilmaamay iyo maxaa yeele salaada markay tukanayso waa waajib inay calacalahana banaysato wejigana banayso waajib weeyaan waa inay waa inay labadaba ay u banaan yihiin markay gabadha tukanayso saas oo kale weeyaan marka macnahaas ayay maaragtay ku fasiraan ziinada daahirka waxa weeyaan waa midda qof walbaaba uu arki karo oo aan dhib lahayn qaar waxay leeyihin ilaa maa dahara min hada waxa weeye jidka iyadoo maraysa dabayl inta timid bay maradii wax ul ka qaada jidkeedii kamid ah saasay odhanayaan oo waxay leeyihiin ziinadaba waa jirka laftiisaa loo jeedaa jirka ilaa maa dahara min hada waxay dabayl muujisay oo jirkeedii lugaheedii oo kale iyo kubabkeedii oo kale inay banaanka yimaadaan oo kale iyo wax lamidaba taasoo kalea loo jeedaa marka waxay leeyihiin uطliqa aziinatu wa uriida biha maxaluha ziinada laiska sheegay laakiin waxaa loo jeedaa maxalu ziina meeshii quruxda ahayd ee jirka ahayd ayaa loo jeedaa bay odhanayaan weyaan calaa kulli xaalin yani cabdullaahi bni cabaas ra'yiga uu ku tegey oo alwajhu waalkafaan waxaa tusinayo xadiidu asmaa binti abi bakrin radi allahu canha oo abu daawuud oo warinayo ayaa iyada tusinayo waxay leedahay asmaa caaisha xadiidka warinayso asmaa binti abi bakr ayaa nebiga usoo gashay ayadoo dhar jilcan wadato dhar khafiifa wadato ayay usoo gashay markaasuu nebiga ka jeestay calayhi salaatu wasalaam markaasuu tacliimiye u sheego o yidhi ya asmaa ina almar'ata idaa balagat almaxiida laa yasluxu an yuraa minha ila hada wa ashaara ilaa wajhihi wa kafay wuxuu yidhi asmooy gabadhu mar hadday qaan gaarto oo xaydkii darajadii xaydka ay gaartahay oo xaydka uu ka yimaadaa uma habboona in laga arko wejiga iyo labada gacmood mooye meel kale in laga arkaahi uma habboona buu odhanaya saasuu nabigeennu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam laakiin culammadu waxay leeyihiin sida sheekh maxamed alamin shinqiiti yani uu rajaxayo aqwaasha markuu keeno labadaa qowl markuu keeno wuxuu rajaxayaa hadalka ibnu mascuud oo ah haweenta jidhkeeda meel kamida inaan laga arkin lalwaj walalkafaan weji iyo labada gacmoodba inaan laga arag baa la doonayaa buu le wuxuu leeyahay adharu alqawlayni almadkuurayni cindii qowl ibnu mascuudin radi allahu canhu labada ra'yi midka aniga agtayda muuqdo oo daahirka ahee aad u muuqda waa cabdullahi bn mascuud qowlkiisa weeyaan ana ziinata aahira hiy lati hiya maa laa yastalzimu annadaru ilayha ru'yata shayin min badani lmar'ati yani liljnabiyati saasuu leeyahay min badani lmar'ati alajnabiyati weyaan yani wuxuu leeyahay ana ziinata aahira hiya maa laa yastalzimu annadara ilayha ru'yata shayin min badani almar'ati alajnabiya yani waxaa agtayda daahira hadalka cabdullahi bn mascuud ba aada u muuqda buu yidhi oo ah ziinada daahirada ahi waxaa la yidhaahdaa waxa in la arko jirkeeda qayb kamida haweenta ajnabigaahi laasimsanayo keenayaahi yani waxa diidayo aanan keensanaynin aragtidooda baa la yidhahdaa buu odhanaya saasuu ku fasiraya macnaha waxaa weeye jirkii haweenta inaan waxba laga arag ayuu u jeedaa ee looma jeedo yani aahir asiyaab aahira loo jeeda jirkaa sare unbaa loo jeedaa haddii la arko meesha sare markii la arko kama dhalanayso in gudaha la arko kama dhalanayso gudihii gabadha ay lahayd jirkeeda in la arka ka dhalan mayso taasaa ziinada daahirada loo jeedaa buu leeyahy marka walaa yubdiina yaynan muujinin dumarkii yani ziinatahuna quruxdoodii ilaa maa dahara minha waxa muuqday mooye hadalkii cabdullahi bn mascuud waa dharkaas sara baa loo jeeda aqwaasha culummada kalena cabdullahi bn cabaasna alwaj walkafaan qolooyinka kalena waxay leeyiin jirkooda meel kamida wixii dabayshu ay muujisay mooye walyadribna bikhumurihina calaa jiyuubihina walyadribna ha yeeleen bikhumurihina khimaaryaalkooda khimaarka bahalkan madaxa la saarta ee khimaarka la yidhaahdo ayaa khimaar la yidhahdo laisku soo gediye wejiga ay ku bataan waa kaa weeyaan walyadribna ha yeeleen bikhumurihina khimaaryadoodii calaa juyuubihina jeebyaashooda dushooda ha yeeleen weeyaan marka khimaar khumur waxaa la yidhahdaa waa jamcu khimaari khimaarkana waxaa la yidhaahdaa maa tugadii bihi almar'atu ra'saha waxa ay madaxa ku dadato ayaa la yidhaahdaa weeyaan jeebka waxaa loo yaqaanaa aljuyuub waa jamcu jaylin jeebna waxay carabta u taqaanaa anaga jeeb meelahaan aan naqaan wax wax la gashtaan oo naqaanaa laakiin lama yidhaahdee jeebka waxa weeye meesha qamiiska uu ka furan yahay diraca dumarka uu ka furan yahay ee kore ayaa oo madaxa la soo geliyo ayaa jeebka la yidhaahdaa saasaa loo yaqaanaa marka yacni jeebkoodaas meeshaas hare ha yeeleen wey maxaa yeelay mufasiriintu waxay leeyihiin haweenka jaahiliyaadka ahaa waktiga intuusan islaamka imaanin ka hor khimaarka markay madaxa soo saartaan dadaal bay u ridi jireen oo dhabarka ayay xaggiisa ka ridi jireen halkan hore ma aynu usoo ridi jirin markay dhabarka ka ridaan halkanna waxay u samayn jireen yani jeebka meeshaan ee furan waasac bay ka dhigi jireen ilaa xabadka ilaa luqunta ayaa banaanaan jirtay ilaa meesha ay katiinad katiinada iyo silsiladuhu dumarka ay xirtaan xabadka uu soo gaaro ayay banaysan jireen halkaasay banaysan jireen markaasaa ilaahay amray in khimaarka markay madaxa saartaan jeebkoodana ay kusoo kordadaan oo halka ay soo gaadhsiiyaan wejigoodii ay dadaan dhuuntoodii iyo dahabkii meeluhu ku xiraa oo dhan ay dadaan ayaa maaragtay la amray bay odhanayaan weyan sidaasaa loo amray wey dardigana hadda waxaa loo jeedaa yani bimacnaa ilsaaqa la yidhaha ku dhajin wa ha yeeleen ha ku dhajiyeen wey walyadribna ha ku dhajiyeenoo ha saareen bikhumurihina khimaaryaashoodii khimaarkoogii calaa juyuubihina jeebabkooda maaragtay dushooda ha yeele meeshooda furan ee madaxa laga soo geliye xabadka iyo dhuunta ku aadani yani qoorta ku aadani ha ku dadeen halkaas ha saareen weeyaan walidalika caaisha radi allahu canha sida imaamu albukhaari fii saxiixiga ku warinaayo markii aayaddan soo degtay ayay ka waramaysaa waxay tihi yarxamu allahu النساء المهاجرات الأولى لما أنزل الله وليضربن بخمورهن على جيوبهن شققن مروطهن فاختمرن به waxay tidhi haweenkii yani ugu horeeyey muhaajiraad ka ahaa allah ha u naxariista bay tihi haweenkii soo hijrooday ee hore allah ha u naxariisto markii aayaddan ay soo degtay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina markay soo degtay go'i ay haysteen bay inta dildilaaciyeen go'yaashoodii ayay khimaar ka dhigteen go'oodii weynaabay dilaaciyeen markaasay madaxay dhuuntaba saareen sida ay maaragtay amarka ay u qaadanayaan riwaayada bukhaari oo warinayo kaleeto waxaa ka mid a riwaayada kaleeto lamaa nazalat haadihi alaaya aayaddaa markay soo degtay walyadribna bikhumurihina calaa juyuubihina markay soo degtay akhadna usuurahunna fashaqaqnahaa min qibali alxawaashi fakhtamarna biha bay leedahay yani waxay leedahay markii aayaddani soo degtay ayay guntiinooyinkii ay qabeen ayay inta jeexeen oy dilaaciyeen qaybta hoose oo xawaashida ay ka dilaaciyeen darafyada geesaheeda inta ka jeexeen ayay khimaar ka dhigteen isku dadeen bay leedahay imtisaalan liamri illaahi subxaanahu watacaala amarka ilaahay ayaga u hogaansamayo ayay sidaa yeeleen weeyaan walaa yubdiina ziinatahunna ziinadooda quruxdooda yaynan muujinin haweenkii ilaa libucuulatihinna nimanka ayaga qaba mooye nimanka ninka qabaahi ziinadeeda way u muujinaysaa iyadaa isagaa la rabaa inay isku qurxiso haweenta markay guriga joogto ayaa la rabaa ninkeeda inay isku qurxiso ziinadeeda ay u muujisaa la rabaa anaga soomaalida waxaad moodaa in ilaahay u naxariistamayo waa cagsi wey gabadha markay guriga ka baxaysay rabta inay suuqa aadabay isqurxisaa laakiin intay guriga joogto waxaa laga yaabaa inay ninkeeda kula joogto jikada baalkay kula jirto diricii ay kula jirtay inay ninkana las kulase xataa dhici karto marka lama ogolo ziinadeeda ninkeedaa loo rabaa ajnabiga markay meelaha kale aadayso marka aan yani maaragtay soo jiidashada lahayn inay qaadato baa la rabaa oo ragga aan soo jiidanaynin ayaa la doonaya weyaan marka walaa yubdiina ziinatahuna ilaa libucuulatihina raggooda mooye aw aabaaihina ama aabbayaashii dhalay mooye aw aabaa'i bucuulatihinna nimankooga aabbayaashood mooye aw abnaa'ihinna inamadii ayaga ay dhaleen wiilashay dhaleen mooye aw aabaa'i aw abnaa'i bucuulatihinna aw abnaa'i bucuulatihinna nimankooda wiilashii ay dhaleen mooye aw ikhwaanihinna wiilashii ayaga la dhashay mooye aw bani ikhwaanihinna walaalahood wiilashoodii mooye waa ilmahay eedada u ahaayeen wey aw bani akhawaatihina walaalahooda dumarka ahi wiilashoodii mooye wiilasha ay habaryaraha u ahaayeen weyaan aw nisaa'ihina ama naagahooda mooye haweenkooda mooye marka inta hore oo hadda aw bani akhawaatihina laga soo gaaraa waxa wey waa maxaarima la yidhaahdaa maxram waa yani dadkaas kama xijaabanayso haweenkii ziinadeeda iyo dharkeedana yani maaragtay cawrada mooye inta kale waxba kama qarsanayso laakiin cawrada inay u banayso lama ogolo ila zawjka mooye aabbaheed way ka qarin cawradeeda oo dhalay ilmahay dhashana way ka qarin zawjkeeda mooye laakiin inta kale waxaan cawrada ahayn waa u banaan tahay inay dadkaas ay u muujiso oo u banaan tahay weeyaan maxaa yeele waa dad mukhaalafadoodii iyo isdhexgalkooda uu badan yahay saasaa marka laiskugu baneeyey weyaan saasaa loo loogu baneeyey wey marka labaad dadka mar hadday maxaarim yihiin oo qaraabo yihiin oo ahal yihiin fitnada waa laga baqaa fitna ma jirto sidaa darteed maadaama uusan deyaankeedii ahayn nikaaxna uusan u qabanaynin waxa weeyaan waxaan cawrada ahayn oo dhan waa u banaan tahay ayaa loo jeedaa aw nisaa'ihina haweenkooda mooye maxaa loo jeedaa marka aw nisaa'ihina idaafadan hadda waxay leeyihiin haweenkoodii nisaa'ihina baa la yidhi haweenkoodii waa loo idaafeeyey waxay leeyihiin waxay tusinaysaa ikhtisaas yani haween oo dhan inaysan ahayne haween gooniye ay yihiin oo loo jeedo haweenka muslimaadka ahaa loo jeedaa bay leeyihiin oo marka haweenkii kaafiraadka ahaa way ka way ka xijaaban saasaa maaragtay ayaddu tusinaysa haweenta hadday naag haween ay tahay ha yani naagba ha ha- haween ha noqoto naag ha noqoto way ka xijaabanaysaa haddayba gaalo tahay aysan muslim ahayn marka waxayna ka xijaabanayni waa gabadha muslimadda ah weeyaan walidalika ibnu kasiir raximah llah wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa yani tudhiru ziinataha ayضa linisaai اlmuslimaati duna nisaai ahli dhima lianlaa yaصifna lirijaalihina maxaa loogu diiday haweenkan haweenta muslimadda haweenta kale waxaysan uga xijaabanaynin aamin baa laga yahay gabadhan inay jidkeeda markay aragtay ay tilmaamto tiraada saa iyo saa iyo saas u egtahay isa ninkeeda uga sheekayn ugama sheekaynayso qofta muslimadda ihi gabar muslimada ninkeeda uga sheekayn mayso laakiin kuwan dhimiyaadka iyo gaalada ihi waxaa dhici karto gabadha inay uga sheekayso tiraahdo jidkeeda markay aragto awradeedii iyo jidkeeda inay tiltilmaamto tiraahdo waa sidaa iyo waa sidaa inay tiraahdo marka in raggaa ay uga sheekayso darteed baa loogu diiday haweenka ajnabiyaadka haweenka oo kaafiraadka ah weeyaan sidaa darteed xadiidka saxiixaynka ku suganoo ibnu mascuud radi allahu canhu wuxuu nabigeena leeyahay calayhi salaatu wasalaam laa tubaashiru lmar'atu lmar'ata tuncituha lizawjiha kaanahu yanduru ilayha haweenta haweenta kale yaysan la seexanin mubaashara yani jirkooda istaabta ayagoo qaaqaawan jirkooda aysan dhar qabin oo markaasi yani marka ay tilmaamto haweentani ninkeedii ay u tilmaamto heblo saasay u eg tahay yani noocaas iyo noocaa weye meelihii haweenta maxaasintoodiia ay tiltilmaamto oo ninkeeda uga sheekayso sida asagoo arkayoo kaleeto illa waxay laguu tilmaamo waxaa dhici karta inaad suuraysato turbadiiba saydan taa u dhicin haween haween kale yaysan la seexanin ayagoo aanan dhar qabin buu nabiga leeyahy calayhi salaatu wasalaam walidalika cumar bn khaaab radi allahu canhu markuu amiirulmuminiinka ahaa abu cubaydaba warqad u qoray markaasuu yihi fainahu balaganii ana nisaءa min nisaءi اlmuslimaati yadkulna alxamaamaati maa nisaai maca nisaai ahli shirk yani xamaamka meelaha waxaa la yidhaahdaa las qaboobaha mee dhulka qabow laga isticmaalo ee hiidka lehe lagu kulaylka lehe dadku iskugu yimaadaan oo jirkooda ama maaragtay dhididka iyo wax lamid kale marka dadku ayagoo qaqaawan bay galaan raggu ayagoo qaawan bay isla galaan dumarku ayagoo qaawan bay galaan cumaraa warkii maqlay markaasuu abu cubaydata camr ibn jarax wuxuu u qoray warqad buu u qoro yidhi waxa isoo gaaray buu yidhi in haweenkii muslimaadka ahaa haweenkii ahlu shirkiga ahaa ay xamaamka la galaan yani taas inay la galaan baa la arkaa markaasuu wuxuu yidhi fainahu man qibalaka fainahu laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi alaakhiri an yandura cawrataha ila ahlu millatiha buu yidhi yani saasuu leeyahay dadka adiga jihadaada ah buu yidhi arinku waxa weeye laa yaxilu limra'atin tu'minu biاllahi walyawmi alaakhir haween allah iyo yowm alaakhira rumaysani xalaal uma aha an yandura cawrataha ilaa ahlu millatiha inuu eego cawradeeda ilaa dadka diinteeda ah mooye gabadha muslimada aamin baa laga yahay laakiin haweenta mushrikada ihi aamin lagama aha saas darteed bu marka cumar oo uga reebay weyaan mujaahid macnahaasuu rajaxayo oo tilmiid ibn cabaas ah macnaha gabdhaha muslimaadka ow nisaaihinna dumarka haweenka muslimaadka in loo jeedo wuxuu leeyahay nisaauhunna almuslimaatu laysa almushrikaatu min nisaa'ihina haweenka mushrikaadka ee gaalada ihi min nisaa'ihina kamid ma aha kamid ma ahan buu leeyahay walaysa lilmar'ati almuslimati an tankashifa bayna yaday mushrika gabar muslimadana inay haween gaala agteeda isku kaawisana maaragtay wax u banaan ma ahan buu leeyahay shay u banaan ma aha macnahaasna cabdullahi bn cabbaasa ku raacay hayr waaxidi min asalaf ayaa ku tegey dad badan oo salafki ka mid a ayaa ku fasiro wey macno labaaday culummadu ku fasiraanoo cagsigiisa aho ow nisaa'ihinnada waa iska caan bay leeyihiin ma ahan gaalo iyo muslim loo kala saari maayo haweenba mar hadday tahay laa ba'sa bay leeyihiin fainahunna sawaaun fii xilli nadari bacdihina ilaa bacdi qaarkood inuu qaarka kala eego wax dhibaho ay leedahay lama arko marba hadday dumar isleeyihiin saasay kale odhana laakiin qowlka horaa rajaxsan in la yidhaahdo nisaa ah haweenkan haweenka muslimaadka loo jeedaa in la yidhaahdo aw nisaa'ihinna aw maa malakat aymaanuhunna ama kuwa ay gacantooda hanatay mooye midigtooda ay hanatay bimacnaa addoommadoodii ah weeyaan haddaba addoommadaasi yacni gabadha addoonkeeda hadduu nin yahay iyo hadduu haween yahay ila addoonka labadaba uu noqon karaa inay naag adoon ay leedahay iyo inay maaragtay nin adoona leedahay hadday naag adoona leedahay muranba kama taagna macnahaas waxa weeyaan saciid ibnu musayib ayaa macnahaas ku fasiro imaam axmedna macnahaas uu rajaxaa aw maa malakat aymaanuhunna ragga looma jeede waa addoommada dumarka aha loo jeedaa buu odhanaya alimaau buu leeyahay waa dumarka haweenka ah almuraadu bihi limaa haweenkaa loo jeeda marka haweenkooda addoommada ihi inay eegaan oo maaragtay cawradooda ay tusaan wax dhiba malahay leeyihin macnahaasay leeyihin laakiin mufasiriinta akarkooda akaru lmufasiriin waxay leeyihiin xataa addoonkeeda laa ba'sa inay kama xijaabanaysay leeyihin kama xijaabanayso addoonka hadduu nin yahay haweentan addoonka ay leedahay hadduu nin yahay ka xijaaban mayso waxayna u daliishanay xadiidka abu daawuud can anasin radi allahu canhu anas ibni malik oo warinaya ana nabiya sala allahu alayh wasalam nebiga ayaa ataa faatimata bicabdin qad wahabahu laha faatima oo bintu rasuuli illaahi ayuu gabadhiisaba addoon ayuu u hibeeyey oo siiyey oo nin ah shaqaale inuu u noqdaba u siiyey markaasay faatima markii addoonkii loo keenay wuxuu leeyahay wacalaa faatimata tawbun idaa qannacat bihi ra'saha lam yablug rijlayha وإda adat bihi rijlayha lam yablغ ra'saha dhar ku filan ma qabto maro waxay haysataa hadday madaxa ku soo dadato go'ay madaxa ku dadataa lugaheeda ay qaawanaanayaan faadima hadday lugaha ku xiratana madaxii iyo qaybtii sare ayaa banaanaanayso dhar kale ma qabto ayaynan haysanin arintaas ayay ahayd markuu nabiga arkay falama ra'a nabiyu sal اllahu alay wasalama talqa faadimo oo gabadhiisa waxay la kulmayso hadba maradii mar madaxa saar mar lugaha saar mar ninkiina meeshuu joogaa dee xijaabna waa laisfaray waana addoon wey waxay samaysay garan laadahay markuu arkay wuxuu ku yidhi innahu laysa calayka ba'sun innamaa huwa abuuki wa hulaamuki saasuu yidhi innahu laysa calayki ba'sun wax dhibahoo kaa saarani ma jirto buu yidhi waxa meesha joogo innamaa huwa abuuki wa hulaamuki waa aabbaha iyo addoonkaagii wey marka waxba haka xijaabanin ha ka xijaabaninin yani saasoo kale maaragtay bay leeyihiin marka macnaha xadiidkaas saasuu odhanaya abu daawuud weeyaan marka kama xijaabanayso mufasiriinta agtarkoona taasay qabaan maadaama addoon uu u yahay haweentaan iyadu ka xijaaban mayso macnaheeda ka xijaaban mayso marka la yidhahdo maaha inay cawradeeda tusaysaa loo jeedo cawrada aabbahaaba loo ogolayn ku dhalay iyo ilmahaaga inay tusto zoojka keliya iskale weeyaan marka aw maa malakat aymaanuhunna aw ittaabiciina hayri uliirbati aw ittaabiciina amase kuwa raaco oo ragga raaco weeyaan kuwaasoo hayri uliirbati xaaje iyo dan kuwo u saaxiba aan ahayn oo min arijaali ragga ka mid ah attaabiciina hayri uliirba yani min arijaali irbada waxaa la yidhahdaa alirb alirbatu wlirabu alxaajatu baa la yidhahdaa xaajada baahi wey yani maaragtay wax dan ah uu ka leeyahay xaaje iyo muraad uu leeyahay ma jiro waxaa la yidhaahdaa waa dadka yani qofbuu iska soo raacaya masaajidku kaa raacaya cunto unbuu doonaya miskiin wey meel bujid buu kaa soo raacaya raashin inuu kaa cunuu rabaa yani macnahaasoo kale wax dan ahoo dumar iyo uu ka leeyahayna lama arko yani saasoo kale bay yidhahda wax xaaja dumar uu doonaya male cunadaasun baa muraadkiisu yahay inuu marka kaasoo kaleeto haweenku kama xijaabanaysay ayuu maaragtay aayadda daahirkeedu allah leeyahay subxana watacaala laakiin culammada macaani badanay ku fasiraan kee loo jeeda hayri uliirbati min arijaal waa kuwe wuxuu leeyihiin culammada waxay leeyihiin cabdulahi bin cabaas oo kale wuxuu leeyahay almuafal qofka muafalkaa la yidhaahdaa aladi laa shahwata lahu yani maarata waa qofka ciniinka la yidhaahdo weyaan oo aan wax shahwaa uu leeyahay aanan jirin yani ninkaasoo kale waxa weeyaan laa ba'sa bay leeyihiin waa ku raaci karaa bay odhanaya dhib ma laha cabdullahi maaragtay mujaahid oo kale wuxuu leeyahay ablah baaba la yidhahda doqonka oo kale wa qofka iska doqonka oo sawirka ah weeyaan kaasoo kale baa loo jeeda ikrim oo kale wuxuu ku fasirayaa waxaa loo jeeda almukhanas aladi laa yaquumu zubuhu buu leeyahay yani ninka mukhanaska mukhanas waxaa la yidhaahdaa midka maaragtay haween haweenka iska dhigo dumar dumarka iska dhigo qaabkoodoo kale ayaa mukhanaska la yidhahda waxay ku tacriifiyaan markay qeexayaan man tushbihu khuluquhu nisaaa fii xarakaatihi wa kalaamihi wagayri dalik haweenka say u hadlaan oo kale hadalkooda ninka iska yeelyeelo ama say u socdaan oo kale laafyadoodoo kaleeta iyo qofka iska raaraadiyo kaasoo kalea mukhanas la yidhaahda yani anaga kolley waxaan u aqaanaa nimunaageysay dhahan raaxamarku ma aqaan dadka kale say u garanayaan nimunaageeysaa la yidhahda yani saasay dhahan nimunaag yani ninna waa yahay naagna waa yahay saasoo kale ka dhiga mukhanasaa la yidhahda marka kaasoo kaleeto weeyaan buu leeyahay alladii laa yaquumu zumbuhu buu leeyahay wax u kacaayana aysan jirin yani alaab u kacaysaah aysan jirin saasuu ku fasiraya marka mukhanaska laftiisa waxa weeyaan qaarkood markuu wax yaqaano mukhanasiinta oo noocaas oo kale ihi waa laga reebaa oo gurigo kale looma ogolaado lanna xadiis waxaa jiro saxiixaynka ku yaalla xadiidka umu salama radi allahu canha umu salama waxa waxa waxaa usoo galay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayadoo ninkaa mukhanaska ahee nimunaaga uu la fadhiyo walaalkeed cabdullaahi ibnu abi umayana uu la fadhiyo walaalkeedna waa la joogaa ninkaana waa ag fadhiya markaasay mukhanaskiibaa wuxuu yidhi cabdulaahi buu la hadlaya cabdulahi bn abi umaya oo walaalkeed umu salma zawji nabiy sal lau alay wasalam ayuu la hadlaya markaasuu wuxuu leeyahay aaif haddaad ku duushaan buu yidhi magaalada aaif la yidhaahda haddii ilaah idiin furo wuxuu leeyahay in fataxa allahu calaykum aaifa hadan berri markaad dagaalka gashaan haddii aaif aad guulaysataan oo aad yani markaysa qiif aad ka adkaataan fa calayka bibnati khaylaan ninka khaylaan la yidhaahdaa gabadhiisa soo qafaalo wy naa ka dhigo o yaa lagaaga hormarin yani ninka muhanadkaa tilmaamaya khaylaan ninka la yidhaahdaa yani khaylaanka waxaa la yidhaahdaa khaylaan ibnu salma ibnu mucaqab ibnu malik aaqafi reer bani aqiifoo ka mid aha mukhanaskiiba wuxuu yidhi gabadhaas yaa lagaaga hormarin markaasuu sii sifeeyo yidhi fa inahaa tuqbilu biarbacin wa tudbiru biamaanin markay soo socoto ay kaa hor imaanayso afar arrimood bay kugu soo qaabilaysaa buu yidhi markay kaa jeesatana sideed bay maaragtay ay kaala jeesanaysaa yani maxay tahay afarta muxuu ka wadaa waxay culammada ku fasiraan haweenta markay cayilantaho shilis tahay caloosha way duubduubmaysaa marka calooshii afar duub bay yeelanaysaa buu yidhi markay kaa soo jeedo caloosheeda afar duub bay leedahay markay kaa soo horjeedo afar meel baa ka duuban markay jeesatana dhinaca midigtaana afar weeye dhinaca bidixdaana afar duub baa ku taalla marka sideed way iska jeesanaysaa yani saasuu leeyahay maarata saasuu kale ku tilmaamaya nabigaa maqlay ninkii oo sidaa ka sheekaynaya yani wuxuu leeyahay fainaha tuqbilu biarbacin watudbiru biamaanin markaasuu nabiga umu salama la hadloo yidhi laa yadkulana hada calayka bu yii mar dambe yuusan gurigaaga soo gelin ninkaan ka cayri waa nin naagaha yaqaana iyo sifadooda garanaya yuusan kuu soo gelin buu yidhi marka yani sidaasuu ku tilmaamay rasuulka calayhi salaatu wasalaam haddii marka mukhanaska uu yahay noocaasoo kale markuu yahay waa la cayrshaa laakiin hadduu ablah yahayo waxba uusan shaqo kulahayn kaasoo kale waa midka ilahay uu ka hadlaya subxana watacala weyaan aw iطifl اladina lam yadharuu calى cawraati الnisaai aw aw iطifli ilmihii mooye marka aiflu hadda waa jinsigii baa loo jeeda almuraadu biljamci waljinsi bimacna aطfaala loo jeeda ifliga hal mufrad maaha waa aطfaal wey caruur badan wey aw ifli ilmihii mooye maxaa yeele seeqa tusinaya inuu jamc yahay aladiina ilmihii lam yadharuu aanan ka adkaan karin calaa cawraati nisaai haweenka cawradooda aanan ka adkaan karin marka ifliga lafdiga ifli la yidhaahda waxaa la yidhaahdaa fainahu yuطlaqu calى اlmufradi wاlmusanى wاljamc intaba ifl hal wiil waa la ohan karaa yani ifli laba waa la ohan karaa saddex iyo wax ka badanna ifli waa la dhihi karaa lafdiga waa loo adeegsadaa ifliga yani carabi ahaan waa loo adeegsadaa weyaan marka yani ilmahaas aladiina lam yadharuu calaa cawraati الnisaai lam yadharuu calaa cawraati الnisaai maxaa loo jeedaa lam yadharuuda laba macnoba culammada way ku fasiraan daharada in la yidhaahdo aanan ka adkaan karin bimacnaa aanan jimaaci karinoo haweenka aanan u tegi karin wy caruurtu waa sabi wa shahwo ma laha marka saa darteed haweenkii aanan ka adkaan karaynin jimaacoodii aanan ka adkaan karaynin wy leanna waxaa la yidhaahdaa markaad tidhaahdo yani dahartu calaa kada baad dhihi idaa halabtahu waxaasaan ka adkaaday markaad ka adkaato idaa halabtahu wa qaharta markaad shayga ka adkaata baad dhihi dahartu calaa kada waan ka adkaaday baad odhan marka aanan awoodi karayninoo xaddu shahwa aanan gaarin wey ilmaha yararkaa oon shahwada gaarin ayagana ka xijaaban maayaan weeyaan aw itifli aladiina lam yadharuu calaa cawraati nisa waxay kaloo ku sheegaan macnaha labaad lam yadharuu aanan baalacanayninoo calaa cawraati nisaa'i haweenka cawradooda aanan kala garanaynin yani ma yaqaan jirkeeda ma kala tilmaami karo meesha cawrada meesha cawradayn aanan kala aqoon waa ilmaha yarkaa oonan kala u kala waxba u kala baxsanin weeyaan kuwaasna ka xijaaban mayso weeyaan lam yadharuu aanan taalacanin calaa cawraati nisaa'i aanan taalacan karaynin ayagana maaragtay ka xijaaban mayso laakiin haddii uu muraahiq yahay qaanga yani qaangaar ma aha ma qaangaari laakiin xaddulmuraahaq uu ku jiraa afar iyo toban yani saddex iyo toban meelahaasu ku jira mumayiz waxuu kala sooci karaa markaasoo kale waxaa la yidhaahdaa haweentu waxa wey way ka xijaabanaysaa bay culamada qaar leeyihiin wey mar hadduu mumayiz yahay oo maxaa yeele ciyaal muraahiqiin ahoo falfal xumo badan soo lama helo oo wax walba xumaanoo dhan samaynayo waa jiraan marka noocaasoo kale way iska ilaalinayaan baa laleeyahy kuwaas way ka xijaabanayaan walaa yadribna yaynan ku dhufanin biarjulihinna lugahooda yaynan ku dhufanin shayga ku dhufanayeen baa la gooye oo ah yani wa alarda baa loo jeeda dhulka yaynan ku dhufanin liyuclama in la ogaado darteed yaynan ugu dhufanin maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihina quruxdoodii ah waxa ay qarinayaan in la ogaado liyuclama in la ogaado maa yukfiina waxay qarinayaan min ziinatihina quruxdoodii in la ogaado darteed yaynan lugaha ugu dhufanin waxay mufasiriintu leeyihiin haweenka jaahiliyadda waktigii jaahiliga lugahay waxay ku xirtaan khalkhaal wax la yidhaahdo wax shanqarayo khalkhaalay ku xirtaan yani kubkay ku xihanaysaa marka waxyaalaha lagu xaragooday ka mid tahay marka haddii khalkhaal saamit ah khalkhaalka bahalka jijinta camal ahoo lugta lagu xirto wey oo aan dhawaaq lahayn ayay marmar xihanayaan wax sawdau leeyahay lama arko markay xirtaan markay ragga ag marayaan ayay lugta dhulka aad ugu dhufanaysaa si yani shanqartii lugta ay ragga u maqlaan marka ay soo dabagala wey halaiga daba yimaadadii ah halaysoo raaco yani nooc saas oo kale ah bay samayn jireen lugtay dhulka ku dhufanaysaa si loo ogaado in maaragtay gabadhani waxaas ay qabto iyadana qasad ba u samayni in la dabagalo darteed ziinadaas qarsoon ayay muujinaysaa weeyaan markaasaa laga reeboo la yidhi walaa yadribna yaysan ku dhifanin biarjulihinna lugahooda alarda dhulkaiyana ku dhufan liyuclama in la ogaado darteed maa yukfiina waxay qarinayaan oo min ziinatihina quruxdoodii ah khalkhaalka ay qarinayaan bahalkaa lugta lagu xirto ee shanqarayo yani kaas baa loo jeedaa weyaan quruxdataa weyaan watuubuu laabta dadkiiu noqda ilallaahi ilaahay u noqda jamiican idinkoo dhan rabbigiinna u laabta ayuha almu'minuuna mu'miniintiiye dadkii alla iyo rasuulkiisa rumeeyey rag iyo dumarow ilaahay u tooba keeno rabbi u laabta markaad laabataan lacallakum waxaad mudan tihiin oo rajo aad ka qabtaan tuflixuuna inaad guulaysataan lafdiga yani tawbada ilaahay watuubu u yidhi amarkaas waxaa la yidhaha wa amru wujuub wa waa waajib w in qofka muslimka uu toobo keeno mukallaf ka ihi min kulli dembin iktarafahu dembi kasta oo kasbada inuu ka tooba keeno waa waajib wey inuusanna dib u dhigin baa la rabaa tawbada marna dib looma dhigo laanna cumrigaada meeluu gaari doono miyaa taqaan naftaada meelay gaaraysa miyaa jir- miyaad miyaad garan dembi markuu kaa dhaco hore inaa uga tooba keentaa lagaa doonaya wey lacallakum tuflixuuna lacalladan laba macno bay culimmadu ku sheegaan lacalla in la yidhaahdo kii tarajiga ahayd oo rajadii lacallakum tuflixuuna inaad lu- guulaysataan ayaa la rajaynayaa la arkaa taasoo kale rajaheeda in loo daayo li- macnaha labaadna litacliila la yidhahdo likay tuflixuuna inaad guulaysataan darteed in la yidhaahdo marka culimmadu waxay leeyihiin lacalla kasta oo qur'aanka ku timaadood aragto waxaa weeye waa litacliil wa tacliil iyo rajo iyo bay ku tusin ilaa aayadda fi suurati shucara ku jirta mooye aayadda fi suurati shucara ku jirta oo ah watattakiduuna masaanica lacallakum takhluduun lacallakum takhluduunadaas yani waa bimacnaa kaanakum wey oo kale la mid tahay laakiin inta kale ee lacallo qur'aanka ku jiraahi waa bimacnaa rajihii iyo laamu tacliilkii intaba cilladu waa ka dhigi kartaa weyaan amaa midaas watattakiduuna masaanica masaanici baad samaysanaysaan baa layidhi waxyaalo waaweyn sancooyin waaweyn baad samaysaan lacallakum takhluduun kaanakum takhluduuna sidii idinkoo waarayoo kale marka kaana ayaa lagu fasiraya laakiin inta kale lacallada saasaa loo deynaya weyan hada wabillahi tawfiiq wasala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed